bismillaahi araxmaani araxiim awalan ilaahay subxaanahu watacaala baan u mahad celinayaa bacdallaahina waxaan salaamayaa raadiyow daljir madaxdiisa iyo maamulkiisa si gaarana xuseen madar oo mar walba arrimaha bulshada aada iyo aada uga hadlo oo aadna ugu mashquulsan ayaan u salaamayaa salaan kadib runtii waan kaga mahad celinayaa xiriirkaaga wanaagsan ala soo samaysay waa run oo waxaa lagu jiraa waktigii la dhisi lahaa golaha deegaanka degmada boosaaso runtii sideen wada ogsoonnahay degmada boosaaso waa xuduunta puntland bay saldhig u tahay waa halbowlihii waa isha keliya oo puntland dhaqaalaheedu ay ku tiirsan tahay hadday tahay dekeda internationalka iyo hadday tahay ganacsatada ganacsiga ugu xooga badanoo ka socda boosaaso waxa weeye arrintaas waxaa loo baahan yahay in marka kuwaad horta la dhiso in wax la dhisaa way fudud tahay laakiin waxaa la rabaa in waxa la dhisaya uu noqdo wax masiiriya oo mustaqbalka mina dhal ah degmada boosaaso consolkay u baahan tahay waa consol nooceeya hadda labaatankii sano oo puntland ay dhisnayd consol baa soo maraayey guddoomiye guddoomiyaa bedelayey xildhibaan baa xildhibaan bedelayey maxaynu ka haynaa faa'iido maxaynu ka haynaa khasaarahooda inaynan wax badan iska weydiino weeye anigu waxaan qabaa in aragti dheer laga yeesho guddoomiyaha degmada oo la keenayo iyo xildhibaanka la keenayo consol ka consol macnaheedu waxay tahay degmada consolka degmada xildhibaanka la keenayo waa inuu yahay qof aqoon-yahan ah oo aqoon u leh waxa loo idmaday laba waa inuu yahay qof ganacsato ah oo ganacsad ganacsi haysta oo ganacsada ah oo aan baahi u qabin inuu dawladda hoose mushaar ka qaato nidaamka noocaasa markii loo soo maro oo xildhibaan fiican oo aqoon u leh la keeno oo aqoon maadi iyo aqoon cilmi labadaba u leh waxaa hadhowdii soo baxaya markaa degmo iyo shaqaale fiican iyo guddoomiye fiican baa soo wada baxayo oo si fiican hawshooda u qabsanaya ma garat waa gartay marka soo xulidda la gaaro ee lasoo xulayo golaha conselka ee magaalada boosaaso ama degmo walbaba waxaa soo xula inta badan nabadoonada iyo cuqaasha iyo salaadiinta aada adinkuba ka mid tihiin qaabkee baad usoo xushaan marka laydinka codsado inaad soo xushaan ama laydin yimaado ma inay biilkooda ka raadsadaan mise inay shacabka wax u qabtaan
madarow waa su-aal wanaagsan weeye kheerlaha ku siiyo horta marka koowaad consolka saad og tahay waddankan weli soomaaliya waxaa ka jira four pointy five kii waxay wax lagu qaybsadaa waa qabaa'il qabiilka markii wax loo qaybsado oo xubnaha qabaa'ilka loo qaybsado dib waxaa loogu celiyaa cuqaasha iyo waxgaradka reerka waxa weeye xildhibaanka markaa la keenayo reer buu ka soo baxayaa waxaana ka talinaya cuqaasha iyo waxgaradka reerkaas marka u dambeeya oo la hubiyo qofkaas aqoontiisa iyo kartidiisa iyo dadnimadiisa iyo shaqada loo idmanayo aqoonta u leeyahay inta ay leeg tahay marka ugu dambeeya ayaa waxa weeye isunkana wuxuu ku leeyahay inuu broces gareeyo oo macnaha xaggii dawladda u gudbiyo magarad sidaad adiguba carabka ku dhufatay waxaa jirta in qaabbeeleed lagu soo xulayo oo beel walba ay soo xulanayso qofkii consolka uga mid noqon lahaa beelaha dega deegaankaasi de beeluhuna kuma aysan soo xulin sida hadda aan aan la soconno consolladii hore qaab aqooneed iyo waxqabad uu qofkaasi leeyahay waxaa lagu soo xulay sida bulshaduba ay guuxooda sheegayso in isagoo biilkiisa meesha ka raadsado si uu dawladda hoose mushaaharaad uga qaato haddana soo sidoo kale u noqon mayso
xuseen walaal waa mahadsan tahay dadku horta iskuma wada jiro oo run ahaantii dee qabaa'ilka wax soo xulaya iyo cuqaasha iyo iskuma wada jiraanin waxaan aaminsanahay macnaha ay leedahay consulku dadka qaarkeed ma fahmin dad baa hadda ordaya oo aad arkayso xubin consul oo ilaa shan iyo toban qof ilaa toban qof baa ku diriraya oo qof kasta warad buu wata wuxuu leeyahay i saxiixa aniga maaragtay meeshii aan aan tago hadduu og yahay qofkaan warqadaha la ordaya meesha shaqada laga qabanayo iyo inaysan mushaarba jirin haduu haduu og yahay qofkaasi meesha ma tagin laakiin dadka qaarkood waxaa u muuqata inay ka raadanayaan sumcad iyo magac iyo xildhibaan golo degaan baan ahay ko qaarkood waxaa u muuqanaysa inay mushaar u doontaaneen waxa weeye dhinacaasoo dhan way jirtaa laakiin de consolka ulojeedada consolka loo dhisayaa waxay tahay ilaalin bulsho weeye waa inay consolku inay xildhibaanada iyo guddoomiyaha ee degmadu inay ilaaliyaaniin ganacsiga ka socda magaalada shawaaricda iyo wadooyinka waxa ammaanka inta ka khusaysa horumarka magaalada leyrarka korontada biyaha macnaheeduna waxay tahay inuu qofku asagu u shaqeeyo si waxa falantariya u shaqeeyo oo iskaa wax u qabsaa ma garatay consolka insha allahu waxaan rajaynayaa inuu hadda ay yimaadaanin xildhibaano fiican horeyna xildhibaan fiican baa u jiray maaha inuu xildhibaanku xun yahay kuwii hadda soo shaqeeyena runtii wax badan bay soo qabteen kuwa hadda imaan doonana insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inay wax badan qabsaanin laakiin baahiyaha magaalada ay qabto maxaa weeye boosaaso waad og tahay hooyadii ganacsiga puntland weeye waa halbowlihii shawaaricdeedii iyo suuqii halkaa jid bay leedahay oo halbowlaha u ahaayo jidkii mataqaanaa islaamiga ahaa jidkii hadda burburka waddada saaran ka sukow waaba xiran yahay jamba weeye traffic ma shaqeeyo waddada maanta soo madhan waa xiran tahay ammaanka xataa khatar bay u tahay waa dareemaysaa haddaa waddadaa kasoo leexatona waddooyinkii jideedka ahaa oo u baxaayey u baxaayey xaafadahana laba ciladood baa jira midna dhagax baa lagu gooyayo guryaha intuu qof kasta guri dhisto ayuu waxa weeye dhagaxii wadadii waddooyinkii uga tegaya dhagax baa lagu jaray midda labaadna magaaladii waxaa aada ugu soo batay oo buuxiyey baabuur iskaraab ah oo yacni intay jijabeen baa waxaa la keenayaa meel kasta boohaas waa garaash waa aragtay derbigaba gaari baa yaalla darowba meelba waxa garaash baa laga furay magaalada bilicdeedu waxaa la rabaa inay ka shaqeeyaaniin maayarka gobolka ee degmada iyo iyo barasaabka gobolka waa inay shaqadaas ay leeyihiin waa inay magaalada bilicdeeda ay nadiifiyaaniin bulshada rayidka ana waxaan ugu baaqayaa dadku dhulka ayagaa le daarahana ayagaa le dhulkanna dadku waxa xareed maaha oo la dhuri maaye shacabka puntland guud ahaan iyo gaar ahaan gobolka bari gaar ahaana degmada boose waxaa usoo jeedinayaa dadku inay ka shaqeeyaanin bilicda magaalada ma garan waa yahay aan kasoo gudubno dhanka consulka waxaa jira magaalada boosaaso maalmahan in sicir barar aada u baahsan oo yimid oo maciishadii ay sare isu qaaday taas maxaa loo aanayn karaa maanta aad waxaan uga naxay dumaro badan oo ka hadlaaya social mediaha oo arrintan hilibkii iyo arrimo badan ka hadlaya sababta dollarkii aada buu qaaliyoobay waxa dee fadhiya maanta ma jiraanin dadkii ariga keensanayay oo ganacsiga la imanayay xoolahana waxay leeyihiin kaashka qaadan mayno oo waxa weeye hadhowdii maaragtay ama qiimihi qiimo ka sarreeya laku dhufanaya ama hadhowdii waxa weeye mataqaana culays baa naga soo gaaraya waxaan markaa laba farrimood baan dirayaa mid waxaan u dirayaa maamulka gobolka iyo maamulka degmada oo hawshaan shaqadoodii ay tahay waa inay ayagu u sameeyaanin iyo mataqaanaa wasiirka maaliyadda waa inay u sameeyaanin miisaaniyad dhamaystiran oo rasmiya oo doolarka lagu maamuli karo iyo lacagtan soomaaliga innaga waa ogtahay oo soomaalideen nahay lacagta keliya maanta een leennahay waa lacagtaas soomaaliga ah weeye haddii lacagteeni la qaadan maayo waa nasidarro weyn weye marka waxaan iyaga waxa weeye aan mataqaanaa farayaa oo aan yacni talaal usoo jeedinayaa inay arrintaas weeleeyaaniin kana fadhiistaaniin dhibaataa jidha madarow haddii ganacsigu istaago oo ganacsiga adduunka waxaa laga qiimayaa dadka hoose oo lowga ah oo dadkaan waxa weeye mataqaana dhuxusha iibsada iyo dadka xoolaha iibsada dadka qoryaha iibsada dadka meheradu u furan yihiin dadka saambuuska iibsada ayaa bulshada laga qiimeeyaa dadkaasi hadday waayaanin dhaqdhaqaaq ganacsi iyo lacagay wax ku gataanin kuwa soo gata hadday waayaanin uga dabaqadii sare waxa weeye waxa weeye ii sheeg waxa wadisa jirayso ma garat
waa hagaag ugu dambayn adigoo soo koobaya shalay baarlamaanka waxaa la laalay oo dib loo dhigay arrimihii iyo d b wall oo in laga doodo dib loo dhigay amaba la iska laalay arrimaha maxaa kala socotaa maadaama indhihii bulshada aad ka mid tahay
wallahi adag waa su-aal wanaagsan weye madar waa mahadsan tahay runtii marka koowaad waxa weeye annagu waxaanu soo dhaweynay in dekeda boosaaso la dhiso oo dekedan saad og tahay boosaaso dekedeedu soddonkii sano waa lagu soo caanamaalay runtiina dee barwaaqo badan baa laga helay wayna ku filnayd soomaaliya oo dhan bay ku filnayd deked ahaan hadda intay tahay bay ugu filnayd waaloweyd intaan muqdisho ay furmin ilaa muqdisho ilaa iyo puntland oo dhan dekedaasaa deked u ahayd waayna ku filnayd haddii marka wax loo kordhinayo oo ayada wax loo siyaadinayo waa lasoo dhaweynayaa shacab iyo xukuumiyan iyo dhaqanba laakiin su-aasha isintana waxay tahay dekedii miyaa hadda la yeelay mise waxba waxa weeye mataqaana la taray su-aasha hadda muuqataa waxay tahay inaan dekedii wax la tarin in wax la yeelay sababtay ku tahay dekeda hadda ganacsigeedu xor ma aha waxa weeye shirkad baa gacanta loo geshay shirkadda gacanta loo geshayna waxay ahayd in heshiiskii dawladdu ay gashay inay fuliyaanin dawladda heshiiska ay gashay heshiis cad buu ahaa oo la og yahay oo ku jira social media oo annagu aanu ka ahayn mataqaana mataqaana goobjoog ka ahayn b b wall marka waxa weeye fariinteedu waxay tahay sare baarlamaanku waa hadlay runtii dee laba aragti buuna kala qaatay laakiin muhimadda waxay tahay annagu waxaan rabnaa waxtar weeye dekadu inay noqoto dekad dhisan oo international ah oo sidii lagu heshiiyey in loo dhiso oo shaqadii lagu ballamay laga qabto iyo in dib loogu cesho ganacsatadii iyo wasaaradii mataqaana dekedaha iyo dawladdii dib loogu cesho oo waxa weeye ayagu markaa qorshe kaleeto iyo aragti kale ka qaataan ma garat waa gar waxaan ugu baaqayaa guud ahaan shacabka puntland gaar ahaan shacabka degmada boosaaso inay wadatashi sameeyaaniin inay isku duubnaadaaniin inay horumarkoodu adduunka waxaa horumariya waa bulshada weeye dawladdu waa xuku- xukunkii iyo maamulkii iyo idaaradeenu haysa laakiin dadka la rabo inay shaqaystaanin oo waddankooda horumariyaanin hadday tahay ganacsi hadday tahay bilicda magaalada hadday tahay ammaanka waa in dawladda laga shaqeeyaa waa in ammaanka laga shaqeeyaa waa in shacabku istushadaanin waa inay ayagu horumariyaanin ganacsigooda iyo wax kasta oo dantooda ku jidho